Hay-adda Dhulka Jubbaland oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha dhulalka sida sharciyeynta dhulalka, xalinta khilaafaadka dhanka dhulalka, iyo kala gadashada dhulalka ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qalab xafiiseed oo loogu talagalay xafiiska degmada Kismaayo iyo xafiiska degmada Doolow kala wareegta hay-adda NRC deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waayadii hore waxaa ka jiray dhibaatooyin badan oo ku saabsan arrimaha dhulalka iyadoona ay badnaayeen isqabqabsiga arrimaha dhulalka ku aadan haddaba maareeyaha shirkadda milestone ahna isuduwaha qaabeynta dhulalka jubbaland injineer nuux cabdiwahaab ayaa ka warbixiyey qalabka la soo gaarsiiyey ugana mahad celiyey hay-adda n r c qalabka xafiiseed ay kala wareegeen waxaan rabnaa halkan inaan oga mahad celinno hay-adda n r c oo kaashanayso midooda yurub iyo bahda danwadaag kaalinka muuqato ee wax ku oolka ah ee hadda jeer ka qaataan wax ka qabashada hay-adaha jubbaland hay-addan n r c runtii waxaan anagu leenahay waa hay-adaha keliya ama ururada keliya ee sida rasmiga u garab taagan ee habsan u socodka howlaha dowladnimada ah n r c waxay ku taageertay hay-adda dhulka jubbaland waa markii saddexaad baan filayaa haatan ay caawinaadeeda ka soo gaarto wax ka qaabashada sidii howlihii ummadda wax loogu qaban lahaa hore waxay u bixisay qalabka dhulka lagu cabiro g b s-ka iyo saabiga lagu sameeyo sidaas si lamid ah hore waxay uga qayb qaadatay magaalada kismaayo qalabka xafiisyada qaar ka mid a haatanna waxay ka qayb qaadatay oon kaga mahad celinaynaa qalabkii xafiisyada qaar ka mid a magaalada kismaayo iyo qalabka xafiisyada magaalada doolow waxaan leenahay n r c hore u socda runtii waad ka soo baxdeen waxuqabashada ummadda isaad qayb oga tihiin haddaan anagu nahay hay-adda dhulka jubbaland waa ku faraxsannahay waxqabadkiinna iyo kaalintaad ka qaadanaysaan si kastaba ha ahaatee muhiimadda loo aasaasay hay-adda dhulka jubbaland ayaa ah in bulshada dhexdeeda aysan ka dhicin isqabqabsi ku aadan arrimaha dhulalka looguna talagalay hay-addaasi inay ka shaqayso in sharciga lagu kala saaro dadka isku qabsada arrimaha dhulalka